bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay runtii waktigan jilaalka waxaa iska fudud afgooye in jiho walba looga yimaado laakiinse waa la ogaa oo waxaa runtii wada shaqayn fiicani ka dhexaysay shacabka iyo maamulka iyo ciidamada iyadoo la og yahay oo loo diyaar garoobay ayay yimaadeen inkastoo maanta ay ku yimaadeen si ka duwan siyaabihii hore ay ku imaan jireen haddana runtii waxay la kulmeen rarbaxyo xoog leh waa dib ayaana loo riixay ilaa ay inta badan ku laabteen goobihii ay ka yimaadeen maxaa ka duwan sidii hore oo weerarkan ka muuqanayay
waxaa ka muuqanayay colays ka badan kii ay awal ku imaan jireen sidaad og tahay dhowr jeeroo ay yimaadeen ayay niyaed uga tageen meesha saa darteed markaan waxay islahaayeen qabsada magaalada oo yani wax af jara laakiin runtii sida ka muuqato iyagaa la af jaray
haye bal haddaad noo sharaxdo weerarka jihooyinka uu idinkaga yimaaday iyo goobaha ay beegsadeen al-shabaab waa xaggee
waxay ka yimaadeen jihooyinka laga soo geli kara magaalada oo dhan inta aan ka ahayn dhinaca xamar buulafoolya xaggeeda iyo dhinaca webiga dhinacan kaleeto oo baal gore xigta iyo dhammaan jihooyinkaas oo dhan bay ka yimaadeen ina waxay la kulmeen iyaga laftigoodu waxaysan filayn maadaama lasii ogaa
waa gartay guddoomiye haddaan ku weydiiyo khasaaraha ilaa hadda la og yahay ee ka dhashay dagaalka labada dhinac iyo shacabkaba waa intee
annaga hadda inta aan ognahay oo hal askari ah oo dhaawac fudud uu soo gaaray ayaa jira qof shacabana weli ma hayno inkastoo waktigu wakti hore uu yahay alxamdulilah ilaahay ummadda uu ka ilaaliyey sharkoodii wax kaloo weynu hadda jiraan ma hayno
weerarada noocaan ah in bilowgooda horeba lagu tago degmada afgooye oo shabaabku degmada cagta geliyo maxay u fududdahay hareeraha degmadaasi idinku sababta aydan uga warhayn maxay tahay guddoomiye
warhayn waa laga warhayaa laakiin in waxaa meesha ka baxay ciidamadii dhexe oo sidaad og tahay dhul dhan oo janaale awgeegle mubaarag ilaa laga yimaado qayb afgooyada ka tirsan tuulada mareerey deegaanka mareerey dhulkaas oo dhan ayaa runtii nimanka u banaan oo ciidamadii dowladda federaalka iyo amisomba ay ka baxeen muddo sii horreysay mana suurto gelin in dib loogu laabto oo dee dowladda dhexe ayay ahayd hawshaa inay qabato runtii taa marka waxay keentay in furinta ay noqoto degmada afgooye markii ay waxda ciidamada hadda ku suganna maaha ciidamo inta guura magaalo degmada afgooye tuulooyinka ku hareereysan ama dhulka aan soo sheegnay buuxin kara maaha waa ciidamo uun ku filan inay ka shaqeeyaan ammaanka degmada afgooye taa ayaa keentay marka in mar walba afgooye xabaddu ay ka bilaabato marka ciidamadan gudaha degmada afgooye jooga miyaan la heli karin qayb ka mid a in la geeyo duleedka
waabay joogaan duleedaday joogaanba sababta xabaddu u bilaabanaysada waa joogitaanka ay joogaan laakiin waxaa loo baahan yahay in deegaanada ka shisheeya oo dhan ciidamo la dejiyo oo dee ciidamadii milatariga markay mushaarland dhacday oo ay xuquuq la-aani timid waxaa yimid hadac runtii gobolkana aad ayay dhinacaas ayuu uga liitaa haddana ma muuqato cid u taagan wax ka qabashada arrintaas taa marka waxay sababaysaa uun in ciidamada jooga ciidanka daraawiishta iyo burmadka ee jooga afgooye iyo dadka shacabka iyo maamulku ay iskaashadaano taagoodu uu noqday uun inay difaacaan magaaladaas marka ma jirto cid u taagan maxaad u leedahay soo maamul meesha ma joogo idinku maamul ma tihiin oo maamulka koonfur galbeed ma hoos tagtaan oo milatarigii soomaaliya ma joogo
maamulka iyo ama koonfur galbeed ha ahaado ama mid heer heer goboleed ha ahaado ama heer degmo ha ahaadeen maamulka ciidamada ma maamule waxaa maamula ciidamada saraakiil ilaa iyo madaxweynaha ayaaba kaliya ka ah awoodda la rabo in wadanka lagu difaacaana waa ciidamada milatariga ah taa marka wax anagu hadda aan wax ka qaban karno runtii maaha mana muuqato ciddii ku shaqada lahayd madaxweyne ugu sarreeyo in wax laga qabanayo oo deegaankii la tegayo oo dadkii gobolka ayaad ogtahay gobolka shabeellaha hoose maanta inta looga sugan yahay iyo inta aan looga sugnayn bal lagu sugnaa laga soo baxay waxaa badan inta aan lagu sugnayn taasna waxaan dareenaynaa runtii inay tahay uun dayacaad meesha taalla marka waxaad leedahay ciidamo dheeraada ayaa looga baahan yahay nawaaxiga degmada afgooye
waxaa loo baahan yahay ciidamadii gobolka shabeellaha hoose ku sugnaa in dib loogu celiyo ciidan xoog leh in la geeyo gobolka oo weliba milatari ah iyo boolis wixii kaloo la kari karo khaasatan milatariga haddaan la helinna difaaca koowaadna wuxuu noqon doonaa afgooye ka ku xigana wuxuu ahaan doonaa xamar albaabkiisa marka mas-uuliyaddaasi hadda yay saaran tahay oo laga rabaa fariintaa inay qaataan oo la fuliyo
dowladda waxaa laga rabaa saraakiisha ciidamada iyo madaxda sare ee dowladda sida wasiirada ilaa iyo madaxweynaha